guud ahaan gobolada dalkeena soomaaliya ayaa waxaa ka jirta abaar ba-an oo saameyn ku yeelta dadka iyo dunyada gaar ahaan deegaanada jubbaland waxay ku reebtay mahadho aan la ilaawi doonin iyadoo dadkii boqolaal neef ah oo xoolo lahaa ay maanta yihiin dad caydh ah oo gacmo maran oo aan neefna haysan sidoo kale deegaanada qaar ayay warar ku sheegayaan inay dadku haraad daran la qurbaxayaan iyadoo halkaasi ay ka dhalatay cabsi ku aadan xaalku siduu noqon doono hadduu ay baweyne u gargaarin ganacsiga magaalada afmadow oo ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee nolosha kala socodsiiya ayaa dhankiisa la kulmay saameynta abaartan baahsan iyadoo riirmihigii suuqyada magaalada maciishada kasoo raadsan jiray uu noqday mid noloshiisa iyo tan xoolihiisa la daalaadhaco halkaasi oo ay suuqxumi ba-an kasoo food saartay ganacsatadii nolol maalmeedkooda kasoo saaran jiray waxa ay ka iibsadeen xoolo dhaqatada qaar ka mid ah ganacsatada ku nool degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyey sida ay u dareemeen abaarta ku dhufatay magaalada afmadow iyo deegaanada hoos yimaada iyagoo niyad sami u muujiyey iyo sida ay qadarta ugu qanacsan yihiin ganacsiga degmada afmadow maasha allah hadda boqolkiiba toddobaatan aada iyo aad ayuu u fiican yahay wax dhibna kama jiro inkastoo hadda deegaanka ay saameysay abaaro ba-an abaarahaas oo dadkii xoolihii dhaafiyey tusaale waxaa arkaysaa qof boqol neef lahaa oo hadda toban neef ama shan neef ay u joogto laakiin alla subxaana wa tacaala ayaa qadaray middaas waxay u baahan tahay marka dulqaad sabar iyo in garbaha la isqabsado waxaana ka codsanaynaa dadka oo walaalaheenna ah inay soo kaalmeeyaan waxa ay ku dhaamaan walaalahooda abaarta ay saameysay inay wax u qabtaan ganacsigana hadda afmudow maasha allah waaye inkastoo hadda waddooyinkana ay xiran yihiin suuqii aan ku xirnayna xoolihii sidii la reeba aanan loo keenaynin maxaa yeeley xoolihii hadday abaar gashay cudurro ay gashay taas waxay keenaysaa marka in oo meeshii xoolo aanan la keenin marka si in direct ay anagana noo saameysay dadkii faraha badnaa oo waxnaga gadanayay ma jirto maanta marxaladda hadda lagu jiro roob la-aan baa jirta abaartii aad bay noo saameysay dadkii xoolihii lahaa badanaa qaarna way ka dhidhimanayaan qaarna sakaraad bay ka yihiin marka dadkii maaragta haddiiba xoolihii ay ka dhidhimanayaan annagana magaaladanna waxay ku tiirsan tahay xoolo marka saali ajligeed ayaa waxay noo saameysay abaarta ilaahay waxaan ka baryaynaa maaragtay roob weyn oo barwaaqo leh inuuna siiyo si magaaladeena ay u horumarto insha allah magaalada baryahan dambe waxaa laga dareemayaa abaar abaartaasoo muxuu ahaaye sababtay inay xoolihii deegaanka ay ku tiirsanay ay ku le-daan dadkuna sidaba magaalo kasta waxbay ku tiirsan tahay magaalada afmadow inta badan waxay ku tiirsaneed xoolaha gaar ahaan lo-da lo-dana sida taqaana waa nuul oo muxuu ahaaye abaaraha faraha badan ee waxay ku yimid inkastoo dadaashaba laba sano isku xigtaa roob aan quman la helin haddana way saameysay ganacsigii magaalada baryahan dambe magaalada waxaa la dareemayaa in guusi fara badan markii loo fiiriyo sidii hore dadkii u barteen ganacsiga marka saa daraaddeed magaalada xoogaa dib udhac waxaa ku yimid ay ku keentay abaarahaas